ramadaan barakaysan saaxiibayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa bishii disembar ee sannadkii tagay sheegtay in bartamaha sannadkan labada kun shan iyo labaatanka ay dalka ka qaban doonaan doorashadii u horreysay oo qof iyo cod ah meelaha ay asteeyeen in doorashooyinku ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka muqdisho ayaa sidoo kale ah xarunta gobolka banaadir gobolkaas oo ah kan ugu muhiimsan gobollada dalka islamarkaana ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee shacabka soomaaliyeed haddaba muqdisho ama gobolka banaadir diyaar ma u yahay doorasho qof iyo cod ah waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir sidoo kalena madax u ah guddiga gobolka banaadir ugu xil saaran arrimaha doorashooyinka maxamed axmed diiriya oo ku magac dheer yaboh gudoomiye yaboh waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee voice of america
nuurow aad iyo aad aa u mahadsan tihiin waa idin soo dhoweynayo waana ku dhowa adigaa mudan maxamed waad la socotaayoo guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen in doorashooyinka u horeeya ay qaban doonaan bisha juun waana doorashooyinka qofka iyo codka ah ee dalka marka dhanka gobolka banaadir howluhu sidee ayay u socdaan
dabcan de wa waa og tahayoo horta guud ahaan dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada waxaa heshiis lagu yahay oo de qorsho uu ahaa doorasho qof iyo coda markii ugu horreyday in dalka laga qabto gobollada iyo maaragtay muqdisho intaba oo de saddex reer golayaashii deegaanka iyo maaragtay madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii federaalka intaba doorasho hal qof iyo hal coda inay maaragta maraan laakiin waxaa hadda soo horeeya doorashooyinka dowladaha hoose oo lagu wado inay meelaha ugu horeydo ay ka bilaabanayda muqdisho inay maaragtay ay ka mid tahay dabcan caasimadiina ah baahi weynna u qabataa inay maaragtay dad matalaya dadka reer muqdisho oo ayagu ay soo doorteen oo aan lasoo magacaabin heer degmo iyo heer gobol intaba inay arkaan marka dee guddiga doorashooyinku waa guddiga centraalka oo u dhexeeya maaragtay gobolladoo dhan oo dalkoo dhan doorashooyin ka qabanaya dabcan markii ugu horreyday oo waa aragtay jadwal ay soo saareen ay leeyihiin qaabka wax loo wadaayo dabcan ay wacyigelintii iyo diiwaangelintii xisbiyada iyo ururada ay bilaabayaan marka de dabcan hadda waxaa socda diyaargarowgii sidii maaragtay dadka loo wacyigeli lahaa sidii maaragtay loo kulamadii wacyigelinta iyo loo qaba lahaa dadka loogu sheegi lahaa inay u diyaargaroobaan doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ayaa hadda socda meelo badan ka socda guddigu guddi oo technicaalahoo kala duwanoo meelo badan u kala diray oo gobollada u diray gobolka banaadirna meelihii waxay ka mid ahaen iyagoo fadhigoodii gobolka banaadir uu yahay ayaa haddana waxaa jira tiam si gooniya ugu xil saaran guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo gobolka banaadir si gooniya ula sii shaqeeya marka annaga waxaan bilownay hadda wacyigelintii bulshada in la wacyigeliyo inay doorashadaas u diyaargaroobaan waxaan maaragta guddiga kala shaqaynay xarumihii dadku lagu diiwaan geli lahaa oo codbixinta hadhow codadkooda ay ku dhiiba lahaayeen in ayagana la diyaariyo ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo dhowr xarun ayaan hadda diyaarinao hadda diyaar ah waana laga sii badinaya marka diyaargarowgii ugu dambeeyaan nuurow ku jirnaa oo ku saabsanaa howlahaas doorashooyinka dowladaha hoose sidii ay u qabsoomi lahaayeen guud ahaan dalka ay ugu qabsoomi lahaayeen gaar ahaana gobolka banaadir ay ugu qabsoomi lahayd marka meel aad iyo aada u fiican ayay maaragtay diyaargarowga u maraya hadda waaya dabcan dad badan ayaa aaminsan in haddii ay jirto meel ay muhim u tahay doorashooyinka in ay kow ka tahay caasimadda maadaama muqdisho ay tahay oo magaaladii ay ku noolaayeen dadka ugu badnaa waddanka marka qaab noocee ah ayaad ugu diyaar garoobeysaan si doorashadaasi ay u noqoto mid tusaale u noqon karta gobollada kale wallaahi dee horta doorashada boqolkiiba sagaashan waxaa le awoodda maaragta qaabka doorashada loo qabanayo dadkii diiwaangelintiisii xarumihii doorashooyinka lagu qaba lahaa kaarkii la bixi lahaa oo dadku ay ku coday lahaayeen qaabka dadku ay u codaynayan horta awoodda ugu badan waxaa iskale guddigaasa iskale annagu dee guddigaas ayaan garab siinaynaa arrimaha wacyigelintaan ka garab siinaynaa haddii dee arrimihii amnigaan ka garab siinaynaa waxaan ka garab siinaynaa hadday u baahdaan maaragtay xarumihii sida haddaba loo soo tusay maaragtay meelaha iskuulaadka oo kale meelaha public ah oo doorashooyinka lagu qaban karo marka arrintaas nuurow inta badan jadwalkeeda iyo qaabaynteeda iyo sida ay loo dhaqaajinayo waxaa iskale awoodda ugu badan waxaa iskale guddigaa iskale marka waxaan rajaynaynaa dee waanigaas kuu sheego hadda annagu meelaha ugu muhiimsan oo aan leenaha ka gobol banaadir ahaan kow bulshadii maaragta in loo diyaariyo doorasho inay galaan oo dadkii la wacyigeliyo oo dadkii loo sheego dee doorashada inay muhiim u tahay horumarkooda inay muhiim u tahay amnigooda inay muhiim u tahay arrimahooda bulshada inay muhiim u tahay muqdisho oo mar le maaragtay ilaa heer degmo oo de dabcan waxaa la rabaa qof kastoo imaanaya guddoomiyihii degmada waxaa la rabaa inuu bulshada deegaankaas degano inay soo doorato asaga iyo ku-xigeenkiisii maayarka magaaladan waxaa la rabaa bulshadan inuu cod ka raadsado oo bulshadan gobolka banaadir ay soo doorato marka de dadkii waxaa la rabaa in loo diyaariyo inay maaragtay halgamaan oo ay yidhaahdaan doorashaan u baahannahay waxaan rabnaa dadan soo dooranna inaan aragno oo aan la xisaabtanno oo hadday hadhow noo shaqay waayaanna codkeenna aan kala laaban doonno marka qof kasta oo maaragtay meeshaas imaan doona wuxuu noqon doonaa qof lasoo doorta bulshadana cod weydiista marka arrinta ugu muhiimsan oo jadwalaynta iyo qaabka loo codaynaayo iyo meeshay codku ka dhacayo iyo diiwaangelinta iyo kaarka la bixinayo iyo waxaasoo dhan guddigaa leh laakiin annagu waxaan diyaarinaynaa bulshadii inaan wacyigelinno oo aan u diyaarinno oo ay qof kasta oo waa og tahay oo dad badana waxay leeyihiin doorasho ma dhici karto doorasho lama qabanayo dadkaas inay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir inay yidhaahdaan mar dambe ma ma ogolin mana yeelayno in maaragtay maalin kasta nala caburiyo oo nala hor istaago marka dadkii ayaan diyaarinaynaa annagu iyo wixii hadhow guddigu ay nooga maarmi waayaan oo farsamaa ama maaragtay amniya ama dhan kasta inaan caawinaan diyaar u nahay laakiin hawsha ugu badan waa inay ogaataa nuurow waxaa iska leh guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha iskale waayo dhinaca amniga ayaa la leeyahay waa kan ugu muhiimsan ama caqabadda dhici karta in ay ka hor timaado dadka codadkooda dhiiba doona iyo kuwa maaragtay qabanqaabadaboodaba marka sidee ugu diyaar garoodeen adkeynta dhanka amniga xilliga doorashooyinka
de nuurow waxaa la yidhi moogtaha sadar muuqda su-aal ka dhan horta dalka wuxuu hadda marayaa waa aragtay dagaal xoog lahaa maalintii dowladdan ay dhalatay maanta inta ka dhex laba khawaarijtii lagula jiraa aad iyo aad baa awooddooda loo wiiqay hadday tahay mid dhanka dhaqaalaha hadday tahay dhanka milatariga iyo hadday tahay dhanka maaragta isku socodka intaba dagaal xoog lahaa lagu hayaa muqdisho waxaa la dhihi karaa muddadii ayba soo jirtaba oo nimankaana ay jireen khawaarijta waktigii ugu fiicnaaya maraydaa maanta amni markii la yidhaahdo aad iyo aad ayaa amniga magaalada muqdisho uu u fiican yahay waxaa la rabaa sanadkan dhexdiisa booliiska magaalada ka shaqaynaya hubka inta laga dhigo inuu maaragtay booliiskii aad taqaaneen oo adduunyada oo budad ka watay inay noqdo oo oo sidaas uu ku shaqay maxaa yeelay xamar dad badan oo maaragtay dharcad fara badana ka shaqeeya ciidamadiiyaa shaqeeya dadkii laftirkiisiiyo hadda is abaabulay oo maaragtay si toosa uga hor yimid maaragtay khawaarijtii ogaada in layska dhici karo waa aragtay waxaa hadda kula dagaalamayaa gobollada waa shacabkii waaye dadkii bulshadii deganeed deegaankaas waaye marka waxay dadku ogaadeen in nimankan layska dhici karo marka magaalada muqdisho waa meesha ugu muhiimsan oo ugu fiican oo maanta la hubo boqolkiiba boqol doorasha inay ka dhici karto meel allaalen meesha rabtana ay ka dhici karto marka amniga waxaa laysku hubo oo la hubo in uu boqolkiiba boqol maanta yahay magaalada muqdisho waa amniga waxaa welwel marka laga qabin amnigaas weeye maalinba maalinta ka dambaydana waa ka soo hagaagayaa waana laga shaqeeyaa dowladda soomaaliyeeda wax allaale iyo wixii karaankeeda iyo wixii awooddooda ku bixiya caqabadda magaalada muqdisho mararka qaarkood haysi jirto dhanka amnigana culayska laftirkeeda waxaa ka mid ah inay khawaarijtii dagaalka lagu hayo oo gobollada looga hayo maxaa yeelay qofku markuu helo fursaduu ku fakero fursaduu isku abaabulo fursaduu isku qorsheeyo waxaa u sahlanaanayda inuu uu dagaal soo qaado inuu laakiin dagaalka gobolada ka socda iyo magaalada muqdisho ammaankeedu waa isku xireen marka magaalada muqdisho ammaankeedu boqolkiiba boqol waayo meel kasta ka mida iyo degmo kasta oo ka mida labaatan ka degmo ayaa doorasho maanta siday rabta uga dhici kartaa waa mahadsan tahay gudoomiye maxamed axmed diiri yabo iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo waa idin salaamay v o a magaceygu waa maxamed ali baaqo waxaan jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka banaadir ee mudane axmed diiriye yabo waxaan weydiin lahaa gudoomiye caasimadda dalka ee muqdisho weligeed ayaa la dhihi jiray waxa ay yeelan doontaa maqaam siyaasadeed ka waran rajada reer muqdisho iyo ka gobol banaadir ahaanba kadib doorashooyinka qofka iyo codka la qorsheeyay inay ka dhacaan caasimadda dalka ee muqdisho mahadsanidin v o a maxmed waa waa mahadsan tahay aad iyo aada u mahadsan tahay dabcan sidaad og tahay magaalada muqdisho waa qasab inay maqaam yeelato maqaamkeediina haddeer afar dastuurka kumeelgaarka afartii cutuba ugu horreyday waa tii waagii dhoweed la la ansixiyey oo maaragtay kumeelgaarkii uu ka baxay cutubyada kaloo harsan cutubka shanaad oo ugu horreeya oo hadda kalfadhigan hadda baarlamaanku uu fadhiistaa horta maqaamka magaalada muqdisho ayuu ku jiraa meeshaas ayaa maaragtay matalaadii iyo maqaamka magaalada muqdisho siduu uu noqon doono halkaasay horta kusoo bixi doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo kalfadhigan ayay magaalada muqdisho matalaada ay ku yeelan doonto aqalka sare iyo baarlamaanka intaba halkaas iyo maqaamkeedu sida uu noqon doono qaabka ay noqon doonto meeshaas kusoo baxaydaa inta kale magaalada muqdisho waa soo marto doorashooyinkii golaha deegaanka maayirka qaabka loo soo dooranayo sida maaragtay guddoomiyaha degmada loo soo dooranayo dadka loosoo dooranaya nooc ay noqonayaan degmooyinka maaragtay a iyo b waxaasoo dhan waxay ku jirtay shuruucdii hadda la ansixiyo doorashooyinka qaranka sharciga doorashooyinka qaranka ku jirta waxaa hadda dhiman kaliya maqaamkii iyo matalaadii cutubkan ugu horeeyana hadda ku jirtaa oo cutubka shanaaday ku jirtaa cutubyadan hadda baarlamaanka horyaala marka waxaan rajaynaynaa hadda in maaragtay bilaha soo socda labada bilooda soo socota maqaamka iyo matalaada dadka gobolka banaadir siday noqonayda intaba inay maaragta halkaas kusoo bixi doonto aad iyo aad baad u mahadsan tahay magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto maaragtay magaalo hadda kadib dadkeeda iyo maaragtay dadka u shaqaynaya intaba iyo maqaamkeeda iyo matalaadeeda intaba ay caddahay inay noqotaan rajaynayna gudoomiye aniga oo taas daba socda su-aasha uu ku weydiiyey maxamed adinka maamulkiina gobolka banaadir maadaama mas-uuliyad weyn idinka saaran tahay shacabka gobolka banaadir ee caasimada dowr intee la eg ayaad ka ciyaaraysaan hadda xaqiijinta arintaas hadafkaas maqaamka caasimadda dabcan nuurow waa waa hadde dabcan annaga hadda mas-uuliyaddii haynaa sidii midii horeba kuwan hadda aan kaala hadlayo oo sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinku wuxuu qeexayaa doorashooyinka dowladaha hoose iyo qaabkay u dhacayaan iyo qaabka madaxdooda loo dooranayo dowr weynaan kula hayn macnaha markii gobolka banaadir la fiiriyo qaybta gobolka banaadir markii la fiiriyo dowr weynaan kula hayn sida maaragtay dadkeedu loo dooranayo iyo sida degmooyinka ay kala noqonayaan iyo qaabka maaragtay golaha deegaanka degmooyinku ay noqonayaan iyo golaha wakiilada magaalada labadaba because waxaa jira golihii deegaanka oo degmadana waa jira golihii wakiilada oo baarlamaanada dowlad goboleedyadoo kale ahna waa jira labadaasba dowraan ku lahayn tirsigooda intuu noqonayaan dowr ku lahayn waxaan dowr ku lahayn sida hadhow maaragtay loo soo xulaayo iyo qaabkaas marka sida midaas aan dowr ugu lahayn ayaan maqaamka laftirkiisana annagu aan ugu leenahay dowr inaan dadka magaalada muqdisho de shirar badana horay u dhacay oo lasoo qabtay dadka xog xogaa laga aruuriyey sida ay rabt ay rabaan magaaladan inay noqoto qaabka ay noqoto rabta la raba inay noqoto maqaamkeedu matalaada maaragta ay aqalada ku yeelan doonta sida la raba inay noqdaan marka waaba ja annaga wux iyadoo qoraalahaaba ayba hayaan guddiyada maalinka ku shaqadale marka arrintaas waa u taagannahay baarlamaanka mar horaan codsiyadeenna ay hayaan oo u gudbinay wasaaradda maaragta dastuurka hayda guddiyada ku shaqada lehoo hawshaan wada haya marka waa waa hawshaas dowr weynaan ku leenahay insha allahu tacaala kuna yeelan doono waa tahay guddoomiye waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno sida ay magaalada muqdisho ama gobolka banaadir uu diyaar ugu yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhegeysto kale ayaa doonaya guddoomiye maxamed axmed diiriyabo in uu ku weydiiyo su-aashan magacaygu waa maxamed yuusuf axmed jooga magaalada garowge su-aasheeda aan weydiin lahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir master yabo waxa ay tahay guddoomiye waxaan ognahay in maamulka haatan aan joogo oo puntland ah waxa weeye sanad waxa weeye adugu ka hor soo gebagabeeyey doorashooyinka degmooyinka uuna ku guuleystay inuu ka qabto degmo walba doorasho qof iyo coda idinkuna haatan saa sheegteen gobolka banaadirna aad rabtaan inaad doorashooyinka qabataan bal maxaad cilmi ah ama waxa weeye aad ka faa'iidaysan kartaan doorashooyinkii ka dhacay puntland marka su-aasheedu waa saas
maxamed yuusuf garowe waa aad iyo aada u mahadsan tahay dabcan horta annaga meel kasta oo doorasho ay ka dhacdo oo geyiga soomaaliyeed ka mid ah ama puntland ha noqoto ama somalilan ha noqoto oo dadka codkooda ay dhiibanayaan dabcan waa ku faraxsannahay waxa dhanoo loo socdaana waa inay bulshadu maaragta qofkii ayagu ay rabeen iyo dadkii matali lahaa inay soo doortaan marka waa soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay lambarka qodobka labaad haddaa u gudbana doorashadu dee dabcan dad khibrad u lahaa aawada guddiga laftirkiisa dad aad iyo aad u soo shaqeeyo doorashooyin ka soo shaqeeya ama la taliyaal u ah ama ayagaba ku jira marka dee dabcan bulshada wacyigelinteedii iyo doorashada siay ugu diyaar garoobi laheyd iyona waxaasna waa socdaan oo dee hawshaasna maamulka gobolka wada qaababkii maaragta doorashada loo geli lahaa iyo sidai doorashadu noqon laheedna dadkii ku shaqada lahaa iyo guddiyadiiya wada marka intaanaasoo iskaashanaynaa markii shaqadaas aan qabanno waxaan rajaynaynaa inay maaragta si qurux badan ay u dhici doonto meelaha hadda doorashooyinka ay ka dhaceen oo bulshadu ay codaydana inay si ka fiican ay muqdisho uga dhici doonto maadaama ay caasimadii tahay marka waxaan rajaynaynaa inay hawshaas iyadaa waa howlaan gacanta ku hayno aad iyo aad u fiican waxaan rajaynaynaa in bilaha nagu soo socda oo fooda nagu soo haya inay muqdisho maaragtay yeelo doonto golo deegaan iyo maaragtay golo wakiilla intaba inay yeelo doonto iyo madax maaragtay heer gobol oo iyada magaaladan hogaamin doonta intaba inay soo dooran doonaan dadkiinu waana aad iyo aad bay ugu diyaar garoobeen annaguna aan xaqiiqatan ugu diyaarina maadaama mas-uuliyiintii aan nahay marka waa waa mahadsanta aad iyo aad waa mahadsanta waay gabagabadii bal maadaama aad tahay mas-uulkii ugu sarreeyey dhanka amniga ee gobolka banaadir bal faahfaahin kooban naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga ee caasimadda
nuurow dee dabcan ilaaha horta mahad iskale marka labaadna dowladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo xaqiiqatan aad iyo aad ayay xil iskaga saartay amniga dalka guud ahaan gaar ahaanna caasimadda amnigeeda xoog badan iyo wakti badan iyo xoolo badanah ku baxay marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada ammaanka ka shaqeeya magaalada muqdisho si gaara marka dee intaasoo dhan markii laga soo tago magaalada muqdisho dabcan waa amni laysku hadlay karo adduunyadana maanta dee qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo ajinabiya intaba uu og yahay isbeddelka ku dhacay xagga amniga oo magaaladan ku yimid dabcan waktigaana la geliyo waa aragtay afar iyo labaatan saac dadka khawaarijta oo nabaddiidka oo maxkamadaha la saarayo kuwa kale oo waxaa jira shabakadaha la baabi'inayo oo lasoo qabanayo iyagoo qayb qayb iskugu xiranoo ama magaalada dhexdeeda laga soo qabto ama magaalada daafaheeda ayagoo wax soo maleegaya laga soo qabto xabsiyada ka buuxo weli maxkamadaha u gudbino waa waa kasii fara badan yihiin intaas waxaas oo dhan oo waktiya oo la bixinaya waxay keentay magaalada muqdisho inay magaalo amniya noqoto laysku hadlay karo maantana maaragtay aan si sida hadaaya kuu sheegaba aan u soconno ama ka fakerayno in magaalada qori laga waayo maaragtay askari qori wata laga waayo dharcadii ay ka shaqaydo booliiskii budadka laha ay ka shaqeeyaan la tuso maaragtay adduunyada in magaalada muqdisho isbeddelka hadda ku dhaco amni inay u suxuub siibato in lagaba waayaba askaru maxaa yeelay magaalada dee waa la hubaa inaa maaragtay ciidan hadda wax soo weeraraya ama maaragtay hub wata ama tignika wata ama qorya wata inaysan ka jirin waxaa laga yaabaa qof dhagarqabaa oo meel un ku gambaaya inuu maaragtay qof gaado iyo wax noocaas ahaa awal laga yaabi jiray kaamirooyinka markii hadda waagii dhawood la xiray oo hadda hirgasho meel kasta ku xiran waa oga dagaal badan ay dafka ku qaadeen shacabkii ay aad iyo aad u baktin geliyeen waxbay isku dayeen kulli waxaasoo dhan waa laga guulaystay marka maantay markii la fiiriyo magaalada jagbontiyada laga soo galo markii magaalada gudaheeda la fiiriyo markii la fiiriyo sida ciidamada iyo maamulka iyo ay u shaqaynayaan boqolkiiba boqolaan maaragtay kalsooni weyn aan qabnaa oo doorashooyinkiina inay ka dhici karaan magaalada oo si amniya weliba uga dhici karaan adduunyadana maaragtay waa waa waa ugu faani karnaa inaan maaragtay magaalada muqdisho ay noqotay maadaama caasimadii ay tahay oo adduunyadu meel kaleba aysan fiirinin gobolladaas hadda hadday wax ka dhacaan waxaa laga yaabaa inaa war warba loo hayn laakiin muqdisho haddii wax yar ka dhacaan waa la baabuurinaa meel kastaa laga sheegaa daswaya marka awoodda dowladdu ay saartay ugu xooga badan ay tahay in muqdisho la xasiliyo oo muqdisho ay noqoto meel amniho laysku hadlay karo waana meel aad iyo aad laisugu hadlay karo amnigeeda oo maalinba maalinta ka dambaydana kasii fiicnaanayda maanta meeshay maraydana ay dowladda soomaaliyeed ku faani karta xaqiiqata aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal intaaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan